إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah burcad iyo ciyaal weero ayaa lagu laayay howlgallo xalay muqdisho ka dhacay iyadoo geysta kale mujaahidiintu weerareen xarumo lagu tunto oo ay ku sugnaayeen niman iyo naago faaxisho ku howlanah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay magaalada muqdisho laba nin oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala degmada kurtunwaarey ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa la baahiyey dardaaranka nafti uurihii labaad ee qaybta ka ahaa raggii degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ku dhammaystiray maleeshiyaadkii macawisleed ee lagu soo dhaawacay gobolka hiiraan buuq ayaa ka dhashay sharci lagu boobayo hantida ummadda soomaaliyeed oo shalay la horgeeyey waxay ugu yeeraan sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk bajaajyaleeda magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan dilalka ay askarta dowladda federaalka u geystaan bajaajyaleeda الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay sagaalka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada burcad iyo ciyaalo weere ayaa lagu laayay howlgallo xalay muqdisho ka dhacay iyadoo geesta kale mujaahidiinta ay weerareen xarumo lagu tunto oo ay ku sugnaayeen niman iyo naago faaxisho ku howlan cabdulaahi yaasin jaamac ayaa wararkaas faahfaahinaya iyadoo xarakada shabaabulmujaahidiin maalmihii iyo habeenadii tega magaalada muqdisho ay ka waday howlgallo ay ku beegsanayso xarumaha maandooriyaha iyo dadka ka ganacsada ayaa xalayna waxaa diiwaanka lagu soo daray burcadda iyo ciyaal weerada kuwaas oo horay loogu digay laakiinse baaqii loo jeediyey iska dhiga tiray howlgallo kala duwan ayaa xalay waxay ka dhaceen xaafado ka tirsan magaalada muqdisho kuwa oo lagu dilay burcad iyo ciyaal weero mid ka mid a howlgallo xalay muqdisho ka dhacay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ka fuliyeen xaafadda cali turcaaye oo ka tirsan degmada yaaqshiid waxaanay ku beegsadeen goob xarun ahayd tuugada iyo ciyaal weerada calaqa iyo maandooriyaha noocyadiisa kalena ay ku isticmaali jireen kana soo duulaan tegi jireen markay doonayaan in dadka shacabka ah ay dhibaateeyaan howlgalkan waxaa mujaahidiintu ay ku dileen afar ka tirsanaa ciyaalweerada iyo tuugada sida xogta aan ku helnay howlgalkani ayaa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ka fuliyeen xaafadda goday oo ka tirsan isla degmada yaaqshid waxaana howlgalka oo ikhtiyaal ahaa ay ku beegsadeen goob xarun u ahayd ciyaalweerada iyo tuugada ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay halkaa ku dileen saddex nin oo uu ku jiray tuug caan ka ahaa degmada yaaqshid ka oo lagu magacaabi jiray xasey taasi waxa ay tirada dhimashada ka dhigaysaa ilaa iyo toddoba isugu jirta burcad iyo ciyaal weero howlgal saddexaad oo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen isla degmada yaaqshid waxay ku beegsadeen guri ku yaalla xaafadda jungal ka oo lagu iibiyo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan laguna tunto gurigan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerareen ayaa xilliga la beegsanayay waxaa ku sugnaa amaba ku jiray dad isugu jira rag cabtooy ah iyo haween jirkooda ka ganacsada waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac leh balse tiro rasmi ah lama hayo isla magaalada muqdisho xalay waxaa weerar lagu qaaday hotel ku yaalla goobaha ay ku xoogan tahay dowladda federaalka ah oo ay canshuur ka qaado laguna tunto ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay beegsadeen hoteelkan oo ku caanbaxay fisqiga iyo faaxishada kaasoo lagu magacaabo hotel booshe kuna yaala agagaarka sooba ee magaalada muqdisho wuxuu ku yaallaa goob aad loo ilaaliyo waxaana ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay la beegsadeen qaraxyo hoteelkan ayaa wuxuu ahaa hoteel lagu tunto waxaana xilliga qaraxyada lala beegsanayay ka socotay faaxisho amase tumasho howlgallada xala dhacay iyo kuwii ka horreeyey ee la midka ahaa waxay dignin u yihiin dadka kale ee ku howlan waxyaabaha allah uusan raalliga ka ahayn sida tumashada burcadnimada iyo iibinta maandooriyaha noocyadiisa kala duwan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay aad ugu faraxsan yihiin tillaabooyinkan ay qaadayso xarakada shabaabulmujaahidiin ee ay ku beegsanayso burcadda ciyaal weerada dadka sinada ka beec mushtara iyo kuwa maandooriyaha iibiya intaba jasaak allahu khayran dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay weli magaalada muqdisho ka wadaan dardargelinta howlgallada ay kula dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalk ee la shaqeeya shisheeyaha waxay xalay mujaahidiinta weerar ku qaadeen goob isbaara ah oo ay dowladda federaalka askarteedu dhigteen halka loo yaqaano isbartiibada ee magaalada muqdisho halkaas qarax ayay mujaahidiintu kula beegsadeen askartii ku sugnaa faahfaahin dheeraadana kama aanan helin laba nin oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala degmada kurtunwaarey ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa warkaas faahfaahinaya
maxkamadda walaayada islaamiga ah ee degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellada hoose ayaa la horkeenay laba nin oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda federaalka fagaaro ku yaala degmada ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal ruux oo dad ah si ay u daawadaan xukunka lagu filinayo raggan ku eedeysanaa faldembiyeedyo ay dilku mutaan mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta ka sheegay falka lagu soo eedeeyey eedeysanaha koowaad oo lagu magacaabo cabdi cismaan nuurow waxaa maxkamada shareecada islaamka horteeda la keenay ninka lagu magacaabo cabdi cismaan nuurow da'diisuna ay tahay labaatan jir deegaankiisuna uu yahay toortoorow waxaa lagu soo dacweeyey inuu ku darsamay ciidamada ridada qoryooley kadib waxaa lagu soo qabtay deegaanka toortoorow intaas kadib maxkamadda waxa ay jawaab weydiisay muddo caleyhi ee magaciisa korka usan yahay wuxuuna ku jawaabay haa waxaa isuga wacay nin aan qaraabo aan nahay oo la yidhaahdo aylow oo ka tirsan ciidanka ridada qoryooley gaar ahaan u qaabisan anshur qaadowga kadib waxaa ii dhiibay qorigiis waxaana la shaqaynayay saddex maalimood qorigana wuu siin jiray waxaana ka haysan jiray maalintiina hal saac kadib waan ka dhuntay waxaan aaday xaafadahiina oo ah deegaanka toortogtu anuu joogo beerteyda ayaa la isoo qabtay sidoo kale waxaa maxkamadda la soo istaajiyey ibraahim ibrow cabdi oo isna ku eedeysan falkaas lamid ah garsooraha ayaana ka warramaya intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaystay dacwadii iyo jawaabtii oo khiraal ah ayna qirteen in ay khiyaarkooda ku doorteen rido haddana lasoo qabtay ayagoo toobad keenin ayaa maxkamadda waxa ay ku xukuntay sidaas soo socoto number kow in ay yihiin falka ay ku dhaceen fal gaalnimo ah lambar low in aysan cudurdaan lahayn oo ay nusqaahdooda kaan ahayd lambar saddex in ayagoo riddo ku jiraan lasoo qabtay ayna towbad keenin lambar afar in ay xukunkooda uu yahay dib oo xaddu riddo ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday lambar kow qawluhu tacaala waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabiqat acmaaluhum fi dunya waalaakhira waulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun suuratu lbaqara aayadda laba boqol toban iyo todobaad number low wujuub lqatli in asara calaa riddatihi walam yatub liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaariyu fi ljihaad وقوله صلى الله عليه وسلم والمفارق لدينه التارك للجماعة رواه البخاري في الديان انظر كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المجلد الثالث الأحكام ردة فتحها من أطبق اللحم إلى اللحم لا أطبق الصلواتنا وبالله التوفيق الآن بدأ التنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر intaas kadib qaadiga wuxuu caddeeyey falka ay raggan ku dhaceen oo ah inay ka tirsanaayeen dowladda federaalka taas oo lagu mutaysanayo dil isagoo soo bandhigay qaar ka mid ah adilada loo cuskuday waxaana goobta lagula fuliyey dilka raggan intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaystay dacwadii iyo jawaabtii oo khiraal ah ayna qirteen in ay khiyaarkooda ku doorteen riddo haddana lasoo qabtay ayagoo towbad keenin ayaa maxkamadda waxa ay ku xukuntay sidaas soo socoto number kow in ay yihiin falka ay ku dhaceen fal gaalnimo ah lamber low in aysan cudurdaan lahayn oo ay nusqaahdooda kaan ahayd lamber saddex in ayagoo riddo ku jiraan lasoo qabtay ayna towbad keenin lamber afar in ay xukunkooda uu yahay dib oo xaddu riddo ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday lamber kow qowluhu tacaala waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabiqat acmaaluhum fi dunya waalaakhira waulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun suuratu lbaqara aayadda laba boqol toban iyo todobaad lamber low وجوب القتل إن أصر على ردته ولم يتب لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري في الجهاد وقوله صلى الله عليه وسلم والمفارق لدينه التارك للجماعة رواه البخاري في الديان انظر كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي المجلد الثالث الأحكام ردة فتحها من أطبق اللحم إلى اللحم لا أطبق الصلواتنا وبالله التوفيق الآن بدأ التنفيذ الله أكبر الله أكبر allahu akbar horey waxaa fagaarayaal badan oo ku yaala walaayadka islaamiga la keenay rag iyo dumar kuwaas oo wada shaqayn la lahaa dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxaana lagu fuliyey xukunno xadunriddo ah taas beddelkeeda waxaa jira dad badan oo ka soo baxay safka shisheeyaha islamarkaana isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka toobad keenay falkii ay hore ugu dhaceen islamarkaana bulshadooda dhinac ka raacay waxaa la baahiyey dardaaranka naftii hurihii labaad ee qaybta ka ahaa raggii degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ku dhammaystiray maleeshiyaadkii macwiisleeda ee lagu soo dhaawacay gobolka hiiraan maxamed cali aadan ayaa warbixintaas soo jeedinaya istishhaadi cali kuusow xasan oo loo yaqaano muscab waxa uu ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday xarun lagu dabiibayay maleeshiyaadka macawiisleyda kuna taalla degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho habeenkii xalay ayaa la baahiyey dardaaranka cali oo dhinacyo badan taabanayay waxa uuna jeediyey farriimo kala duwan ugu horreyn waxa uu muscab ka warramayaa halka uu ku wajahan yahay isagoona dowladda federaalka u sheegay inaysan jirin meel ay kaga gamban karaan mujaahidiinta insha allahu tacaala maanta mayba ku wajahnaa cadow ilaahay subxaana wa tacaala ka caasi oo gaalada oo murtadiinta oo dabadharafeed ah mayba siinlanaa insha allahu tacaala intii unahsindiiran tuubu ilallah ilaahay subxaana wa tacaala tawbashana insha allahu tacala haddii unahsindeerna insha allahu tacala masin ku weela doon wal kasta san weelan insha allahu tacala wal masin ku weelan ma san garguurati walaagasi may ban sheega doone may basin laa wallaahi bilaahi haddii san meelasi oo san an malayasa murtadiintaas oo walaagas dhaawaga xakuusaydan insha allahu tacala meel amni ma-a olka ogaadi insha allahu tacala meel dhaawaxa kuusus fadele kuufade insha allahu tacala maybaka laha insha allahu toobasheen kula ada naftirkaada maybakin sheegay insha allahu tacala toobasheen wallaahi bilaahi maybakin sheega doone wal diintan ilaahi subxaanahu watacaala hayn may ka dhaga doona insha allahu tacala wadanka muslimiinta insha allahu tacaala mulislaam dhoon insha allahu tacaala sidoo kale waxa uu ka hadlay waxyaabaha ku dhaliyey inuu fuliyo weerarkan inqimaasiga ah waxyaabaha i qasabi mayba kowku ah insha allahu tacaala markaan arag dadka muslimiinta ah gaaladaas ingalaas iyo diinta ilaahay subxaanahu watacaalaas inka ciyaaraas dastuur qodobka isaan laleeyahay qodobka toonaad markaas laleeyahay oo heerka ciqaabta heerka soomaaliyeed markii laleeyahay walaagasiimadaan argi yamayba go-aansa insha allahu tacala inta ilaahay subxaanahu watacaalana oo raali nagdo diinta ilaahay subxaanahu watacaalana difaaco walaan awood insha allahu tacala ilaahay subxaanahu watacaala diintiisna ka difaaca balkan insha allahu tacala saasa ka dhagaagni ilaahay subxaanahu watacaala may beray ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إلهي سبحانه وتعالى عيد ساس لا أخي qofkii hadda walku ku jar oo walaagasiy isle dadkan atara lang mari ii waalanyin ii wallahi adi waalan una mu waalanin ilaahay subxaanahu watacaala aayadiis yaa insha allahu tacaala ka socona hadafkaasna mayba insha allahu ilaahay subxaanahu watacaala intii noor halnagdo ma ogi intii un ciyaar ciyaar ii kaasaga baylankaas ii walaagaas man socona insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala raala aashadiis yaan socona insha allahu tacaala mayba siin lahaa mayna qalan insha allahu tacaala dadkii wal qaladale ayagoo qaldan insha allahu taala una ma qaldanayni insha allahu tacaala saasasiin lahaa haskusaa insha allahu tacaala ulamaasuu iyo walaagasi walaashi sheegeen ayaga qaldan insha allahu tacaala lankii gaala la jar horto walaagas walusi sheegow lan muslin ee iyo layna gaale may iskutar may isu horto isku qaban may basin laha marka lan qaladi male waa insha allahu tacaala hadafkaano adi lan kasta hadafkiis may walkufada oo muslim eh caddaada ma ogi ma walaa dhexdhexaad iyo walaas waljaram ah gaalad halasku reebay dadka muslimiintana saas aan lahaa muscab ayaa dhanka kale dardaaran muhiim ah u jeediyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaana kuwa ku sugan furimaha dagaalka mayba laha dadka mujaahidiinta guud ahaan mayba an dardaalmay ilaahay subxaanahu watacaala obsidiis aan dardaarmay marka koowaad maybaysinlaa insha allahu tacaala walaalayaal oo ilaahay subxaanahu watacaala ku obsaneen meel kast una roogna insha allahu tacaala maybasinlaa mayba kala sin dardaarmay sabar ilaahay subxaanahu watacaala dadka oo mujaahidiinta eh saas aan dardaarmay dadka khaasatan haddan dadka ribaadka roogo mayba aan dardaarmay walaalayaal khaasatan iidin sabr insha allahu tacaala jihaadkan imtixaan way insha allahu taala halka sabroy insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala dartiisna halanka sabroy mayba ka sabraasaan insha allahu taala dhubuubkan iyo riidin iyoonin walkasta gaalaha samayd duqoyn laha gentii gentaal laha gentii mayba lasin faday walaaqasta intiisan ka sabartan ilaahay subxaanahu watacaala dartiisna ka sabartan hadafkaan ahaada insha allahu tacaala hadaf ee hanti hadalkoo fade sabar insha allahu taala hawt sabro insha allahu tacaala gaalan marka isqabatan insha allahu tacaala beer jalaac iyo walaaqas aysin ku aragnay insha allahu tacaala madi isqabata may bulk fade insha allahu tacaala qoort intii ku jartada insha allahu taala ilaahay subxaanahu watacaala may beray fadribuu fawqa alacnaaq wadribuu lahum kula banaan insha allahu tacaala madax iyona walaas halku jaro insha allahu taala hala tuugnay insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala dartiis hala sabra shay kastoosan qobodaasan ilaahay subxaanahu watacaala dartiis hala qobodo ikhlaaska halka dadaaloy ikhlaaska halka dadaalo ikhwaani qaybaha dambe ee kelimadiisa waxa uu kula dardaarmay dadka aan weli soo haleelin halganka ka socda dalka isagoona ugu baaqay inay jihaadka soo haleelaan dadka muslimiinta baan bala ilaahay subxaanahu watacaala halku qabsaday gaaladu insha allahu tacaala hala isku reebo insha allahu tacaala warkastiyo weelahay tan insha allahu tacaala hala isku reebay walayoka bootee mayba diyaaru way والله بالله ديار ولي قادس نما له إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى كرك جر إن شاء الله تعالى والكست ويلان إن شاء الله تعالى ما لها أفجر مدونا إلهي سبحانه وتعالى إن شيء والعاقبة للمتقين أخي أذو أبود وأنت أذقال أسكو ربت أذو أبود إن شاء الله تعالى ولا غسين ما يبك لها إن شاء الله تعالى أخي ويلوي إن شاء الله تعالى قال أسكو رب ساسكين در دارمي أذو أبود هدنا بهاز تهريب ولا غسي مدي أذو أقاو أنت أذو مدي أذو بهاز أنت أنا قال أوحن oo tigre iyoonay etoobiyaan iyoonay kenyaad intaad hagalaay uga horto wallaahi dhow tahriiba gal i walaagase beera falaa i wallaahi walaagase hoydhow ilaahi subxaanahu watacaala agtiis insha allahu tacaala may la seeda doon may ba laka weydii doon fursadii aad hamarti may kuku faa'iidaysatee laku weydii doon ciyaar ciyaar ma jarta hodhow insha allahu tacaala may baka la akhi intaad walaamu cadow isku reebta insha allahu tacaala diyaar garow gaaladuna isku reeb ilaahi subxaanahu watacaala sinin amarina in isku reeb insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala na amarin gaalada yaa bayba difaacadahaytee kelimada daaquudka difaacay adeen may laku faday kelimatu laa ilaaha illaa inteeda difaacad laakiin haddii aad fiirida ku waran ana shacaba ha eeg ay shacaba aad tageri aayad uraa aayad quraan oo shacaba sheegaas dhigdi wallaahi bilaahi ma jart aayad oona shacab sheegaas male ilaahi subxaanahu watacaala lagu wada lay dhawaalay ima muslim ima gaal bayna bayna ma jarto dhexdhexaad iyo walaagaas ma jiraan lamadaas leba adduunka lamadaas le ka jar lamadaasna isku horjeedan dagaala maalin hamiin dhatiyo argayd wala dhihay marka adeen may khulaa insha allahu tacaala gaaladaas aad isku reebo lahay tahay kakabkir insha allahu tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
habeen hore ayay ahayd markii sidaan oo kale loo baahiyey dardaaranka mid ka mida raggii fuliyey weerarkii inqimaasiga ahaa ee lagu dhaawactiray maleeshiyaadka macawisleyda kana dhacay muqdisho kaasoo ay mujaahidiinta ku dhaawactireen toddobaatan iyo toddoba maleeshiyaad macawisley ah waa tahay codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixintii maxamed cali aadan buuq ayaa ka dhashay sharci lagu boobayo hantida ummadda soomaaliyeed oo shalay la horgeeyey waxaa loogu yeero sanaatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubeyd maalintii shalay buuq fara badan iyo farataagtaag ayaa ka dhacay aqalka sare ee waxay ugu yeeraan baarlamaanka kaasoo la xiriiray sharci lagu boobayay hantida dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo sanatarada aqalka ka tirsan la horgeeyey qaar badan oo ka mid ah sanatarada ayaa ka hor yimid sharcigan waxayna sheegeen inuu yahay mid aan la aqbali karin oo bannaynaya in la dhaco hantida ummadda soomaaliyeed dadka sida cad uga soo horjeestay islamarkaana mucaaradka ku ahaa waxaa ka mid ahaa ninkan oo ka mid ah golaha aqalka sare laguna magacaabo xasan wuxuuna ugu horreyn ka warramayaa in sharcigan uu keeni doono dhibaato lagula kaco bulshada isagoo tusaale usoo qaatay arrin ay samayn jirtay dowladdii moxamed siyaad barre waxaa jira xilligii dowladdu kacaanka koob iyo labaatanka sanada dowladda qofkii ay rabta inay dhibaataysa ama xirto waxaa la dhihi jiray kacaandiid si fiican in loo fahmaa la rabaa maxaa yeelay guddigan meesha ku qoran waa dadkii qaranka u shaqaynayay cunuqabatayntana qarankiyaa keenay say isu buuxinaysaa marka anaa maamaan waxaa jirta etoobiyaan ku leeyihiin waxaa leeyahay lija qamaanya abbaato daanya wiilka waa tuug aabbihiina waa garsoore haddee dowladdii ay sharciga keentay shaqaalaheedii iyo haydaheedii aana ka shaqaynaya arrintaas waxay dhibaato ku tahay shacabka soomaaliyeed iyo ganacsiga xorta iyo tartankiisa ay dhibaato ku tahay maadaama uu tilmaamay in dowladda federaalka iyo madaxdeedu yihiin tuugo dadka sharciyo u samaystay ayuu intaas ku daray sharciga la hor keenay waxa uu dhaxalsiiyey dowladihii ku dhaqmay
waxaan ognahay hadda shacabka soomaaliyeed qaranka waxay ka qaadaan canshuur aantan dowladda ahayn oo dad shakhsiyaad leeyihiin maxaa diidaya dad shakhsiyaad in hantidooda iyo guryahooda kuwa cadow u ah ay yidhaahdaan shabaabkay la shaqeynaa argagixiso wey waa tumase dowladda magdhowga bixinaysa beri haddii lagu waayo arrintaa lama aqbali karo sharcigan oo kale dowladda kenya samaysatay annaga deriska nalaa sharcigan dowladda kenya qaadatay afar kun iyo shan boqoloo qofaa ugu maqan oo dadka ugu wanaagsanaa oo ugu waxbarashada fiicnaa oo ugu hantiyayaasha ahaa qaarkoodna way ku curyaameen maxaa yeelay guddigan oo kale loo sameeyey oo dowladda ah ciidamo gaar ah loo sameeyey qof la qabiro qof la toojargareey qof lacag laga qaado qof la xiro qof la dilo qof gaariga laga tuuraa laga dhigay dadkii arrintan marka waxaa weeye waa arrin baqdingelin ah sharci ma aha arrintan dhanka kale hadaladii uu golaha ka horjeediyey waxaa ka mid ahaa in xasan sheekh iyo xamse cabdi barre ay yihiin tuugo dhaca dadka shacabka ah hantidooda sharci qabanayana uusan jirin sida hadalkiisa laga dheehanayo hor dowladdan iyo prime minister iyo madaxweynesa kuwii dastuurkii dalkoo lagu heshiiyey iska tuuro dhaskibinaan ku tuuri yiri maaha see loogu aaminaa xeer xun oo hindisa sharciyeed ah haddii liraa waa la ansixiyey inay dadka badqabayaan oo nabadgelayaan dadka see loogu aaminaa ma madaxda qaranka ee canshuur antan dowladdan dadka saarta oo dad guryaho jiifisminaysa maa lagu aamini karaa dadkii xoolaadii hantidooda dhibaatada laascaano uu hadda ka wado muuse bixi tayada kale imaanaya xasan sheekh inuu soomaaliya ka sameeyo lama ansixin kara sharcigan hal qodoboo la qaata kuma jiro dowladda federaalka oo ewelba dhac baahsan ku haysay hantida ummadda soomaaliyeed dhaqaalahoodana curyaamisay ayaa hadda bilowday inay u samaysato xerar gacan ku rimis ah si ay boobka ay ku hayso hantida ummadda usii ballaarsato waxaana waxaas oo dhan u xalaalaynayaa kuwa sheegta xildhibaanada oo iyagu ah ilaahyo baadil ah oo sharciga u dejiyay dowladda federaalka waxa ay u soo dhiibto gaaladan iyaga oo aan ka fikirin dhibaatada uga imaanaysa bulshada qalinka ku duugaya
warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan bajaajlayda magaalada muqdisho ayaa shalay dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan dilalka ay askarta dowladda federaalka u geysato bajaajlayaasha maxamed ciise ayaa warkaasi noo faahfaahinaya dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo dowladda federaalka ayaa shalay ka dhacay caasimadda magaalada muqdisho banaanbaxan ayaa dhigay bajaajleyda kuwaasoo mar walba loo geystay tacdiyaad kala duwan dhowr jeerna dil lagu geystay waddooyinka bajaajleydan oo caraysan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay yidhaahdeen sidaan annaga maalin kasta canshuurbixiyaasha dalka maanta magaalada muqdisho toban konton kunoo bajaaj maalin kasta ayaan ka badan ambaan canshuurta ugu yar aan bixinana waxay dhaafaysaa hal bilyan kor oo dhaafaysaa maalinkii hal bilyan kor oo dhaafaysaa marka annaga diyaar uma nihin inaan maalin kasta noola dilo mid asaageena inoo nin qor inoo nagu qabtana dilo ma doonayno dal shisheeyna uma laayi ninkii indayn lahaybo halkaana maanta ku leecanayna waxa lagu dilay annaga ilaa hadda ma garanayno ma garanayno baabuurka isla simay sidee ila soo simantaa loo dilay qoriga muxuu qaatay in annaga nagu lahay soomaa annaga maanta wax kala soconaa ma lahan in maanta maalin kasta inta nool dillahay hal maal aan wada la'aan annagoo bajaajleeya waa isku duubanay qabiil maniin ehel maniin annagoo dhan wada walaalaan maanta midkii la dhashay iyo aniga kan kan la dilay iyo maanta kan la dhashay seen baanaan sidoo kale waxay intaasi ku dareen saaka laba saac ilaa hadda ahaynta taagannahay ninkii ninka ninkii ninka dilay bisaa u taaganaanay waa haayaa iyo anaa dilaaye iyo saan waaye iyo waxaas waa liskaa doomaaday ninkii ninka dilay aa rabnaa wax kaleeta meesha uma taagnin dowladda waxaa laga rabaa laba mid inay soo caddayso bajaajina ila noqdaa uur dowladda ka madax bannaan oo naftooda iyo maalkooda difaacdo diinta islaamkaana amrayso cid lagaaga aabiyeelaayana ma jirto ta kale maya dilka maalin kasta dil hala daayo waa la wadooyaa hala daayo waa la wadooyaa ninaa aragno horteena lagu toogto bajaajleeyoo dila maxkamadda saar ma aragta weli weli lama soo tabin weli lama keenin dowladda waxaa laga rabaa inay laba mid soo caddayso bajaajle inay naftooda iyo maalkooda difacdaan taliyaha booliiska dowladda federaalka ayaa kol sii horeysay ku baaqay in bajaajleyada laga togto lugaha iyo gacmaha bajaajlayaasha qofkii qalad gala waa la qabanaa dembigu qaladka gale calaqay wadaan qofkii qaladooda waa la qabanaa xabadda lugta uga dhufo xataa qalad gala lugta uga dhufo oo gacan uga dhufo oo mootada ka banjari xataa ciidamada dowladda federaalka ayaa caadiyeystay dilalka ka dhanka ah bajaajleyda iyo shacabka ku dhaqan muqdisho iyadoona kacdoona ka dhan ah dowladda federaalka ay marba marka ka dambeysa isa soo tarayaan waa mahadsan tahay maxamed ciise warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon waa inaga intaa